magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga dahfuray xarun caafimaad oo loogu magacdaray jubba sbeshalisti hosbital kaas oo ka mid noqon doona xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada kismaayo furitaanka xaruntan caafimaad ayaa waxaa ka qayb galay xubno uu horkacayo wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland iyo mas-uuliyiin ka socday xarumaha caafimaad ee kismaayo iyo marti sharaf kale ugu horeyn qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb gashay furitaanka xarunta caafimaad ayaa soo dhoweeyey xarunta cusub doctor aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa aad iyo aad baanu kuu soo dhaweynaynaa garabkaagaanu taagannahay muxuu ahaa waxaa laga yaabaa dadkan maxay ahayd waxyaaba fara badan ood la yaabto inaad aragto leann waxa weeyaan waa fog baa kugu dambeysay intii aad maqnayd wax badan baa iswada bedelay marka cudurradu xitaa way isbedeleen cudurrada laftooda yaa cudurro aadan aqoonin oo meelaha ka meelahan ka dhasha yaa laga yaaba inaad la kulanto marka laakiin adigu de marjac iyo masdar baad leedahay aduu la noqoto war waxaayo waxaas waxaan yurub iyo adduunkaa kala dhicin baa laga yaaba inuu inuu inuu tuuladan oo ka dhacaba marka insha allahu tacala allah ku garab galo waan kuu ducaynaynaa waan ku garab taagannahay dhanka kale doctor xirsi hire oo ah markaasi agaasimaha xarunta caafimaad ee juba specialist hosbital ayaa ka hadlay munaasabada daafurka xarunta waxaan waxaan dib ugu soo noqday waddankaygii si aan maaragtay uga qayb qaato horumarka caafimaad iyo dhan walba waxaana diyaar u ahay in maaragtay aniga takasuskeyga neurology yahay inaan qeyb lixaada ka qaato inta aan caawin kara aan caawiyo aada baa maaragtay maantana ugu faraxsanahay dadka fara dad faraha badan oo xaflada xafladda furitaanka kasoo qayb galay waa mahadsantihiin kusoo dhawaada jubba specialist hospital ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa bogaadiyey furitaanka xarunta jubba specialist hosbitaal
marka haddaan heli karo inuu xuseen hira meeshaan ugu daweyn karo gaalbahashii ulama ordeen xamar iyo digfeer iyo meel kala toona insha allah waa duca iyo lacag baan sugu kaadarayna haddii ilahay yidhaahdo idinkana waxaa laydinka rabaa waxaan waa mot fiiri hebel hebel waa wax fiican dhakhtar fiican baan arkay oo runa markaad tidhaahdo dadku waxay waxay kusoo hiranayaan instead of dadku ay aadi lahaayeen meelo fog fog haddii la yidhaahdo war servicekii waa laydiin soo dhaweeyey oo halkanaa laga helaa aada meelaha fog u aadeysaan waxaan u malaynayaa oo idinku bilowdaan idinka naftiinu soomaali baan nahay oo isma indha buuxino qofku wuxuu rabaa isagoo hadda ninkaas specializedka ah oo finland ka yimid oo isbitaalku ka shaqaynayey oo intaasoo cadaan iyo joogta laga yaaba inay qofka boqol qof daba socoto subaxdii markuu patientska maraya ay uu yahay annaga ina hirwu noo yahay oo raabilcadaabkan ma qadarinayno ma value garayno aqoonteena iyo dadkeenna waxaan jeclaan lahaa qof kastoo annaga nagamida intiina hadda joogta iyo inta maqanba in isbitaalkan aan ka faa'iidaysta ninkan intuu joogo